أستغفر الله من ذنب يؤرقني ويطرد النوم عن عيني ويحزنني أستغفر الله كيف الرب أعصيه ونعمة منه في الإكرام تغمرني ونعمة منه في الإكرام تغمرني عين أرى كل شيء allah subxaanahu wa tacaala waxa uu addoommadiisa amray inay dhulka ku socdaan iyagoo risqi iyo kasab xalaal ah dalbaya naftana gaarsiinaya inay isku filnaansho gaarto oo ay ka maaranto baahida dadka waxa uu allah qur'aanka kariimka ah ku yidhi هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور dad badan ayaa ka sheeganaya arsaaqda oo ciriiri ku ah iyo barako yari haddaba warbixintan waxaan kusoo gudbin doonnaa inshaa allah asbaabo qofka ka saacidi kara inuu allah arsaaqda u sakhiro kuwaas oo ku soo arooray aayaadka qur'aanka kariimka ah iyo axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam qodobka ugu horeeya ee ka mid ah asbaabta arsaaqda u soo jiida bani aadamka waa alle ka cabsiga allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka ku yidhi sida tan ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب haddaba alle ka cabsiga ay arsaaqdu ku soo degto islamarkaana barakaadka lagu helo waa midda uu gartay saxaabiga jaliilka ah ee cali ibnu abi daalib kaasoo yidhi waa in laga cabsadaa alla weyne lagu camalfalaa kitaabka uu soo dejiyey raalli lagu noqdo wixii yar ee uu alle ku siiyey loona diyaargaroobo maalinta qiyaamaha saxaabiga cabdulaahi ibnu mascuud ayaa isna laga wariyaa inuu yidhi taqwada waa inaad allaah adeecdaa oo aadan ku caasin waa inaad isaga xustaa oo aadan hilmaamin aadna ku shukrisaa nicmooyinkiisa oo aadan ku kufrin qodobka labaad waa istikfaarta allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا xadiid uu ibnu cabbaas allah ka raali noqdee ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu suubanuhu ku yidhi qofkii istikfaarta laasima waxa uu allah ciriiri weliba uga saaraa meel uu uga baxo murug kasta oo haysana faraj ayuu ugu beddelaa waxa uuna arsaaqad ka siiyaa meel uusan filanayn al-imaam al-qurdubi isagoo tafsiirinaya aayaddan waxa uu yidhi waxay aayaddanina tusaysaa in istikfaarta lagu soo dejiyo arsaaqda iyo roobka sidoo kale ibnu kathiir isna waxa uu leeyahay haddii aad allah u towbad keentaan oo aad dembidhaaf weydiisataan islamarkaana aad adeecdaan arsaaqda ayaa la idin badinayaa waxa uuna idinka waraabinayaa barakaadka samada ka imaanaya waxa uuna idin soo saarayaa khayraadka dhulka isagoo idin siinaya hanti iyo ubad qodobka saddexaad waa inaad si dhab ah u tala saarataa allah subxaanahu wa tacaala taasoo ah in qofka uu qalbigiisa ku xiro allaah uuna u garto inuu yahay kan nacfi u keeni kara dhibkana ka dafcin kara arsaaqdana u waasicin kara arrimahana u fududayn kara allah waxa uu yidhi ومن يتوكل على الله فهو حسبه saxaabiga cumar binu khadaab ayaa laga wariyey in rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi haddii aad allah tala saaran lahaydeen tala saarasho dhab ah waxa uu idin arsaaqi lahaa sida shimbirta oo kale oo iyadoo gaajaysan ayay kala haysaa waxayna soo caraabaysaa iyadoo dheregsan qodobka afaraad waa xiriirinta qaraabada allah tabaaraka wa tacaala waxa uu xiriirinta qaraabada ka yeelay sabab uu arsaaqda ku waasiciyo barakana uu ku helayo qofka qaraabada xiriiriya taas oo uu ka dareemayo maalkiisa ubadkiisa caafimaadkiisa iyo cumrigiisa abuu hureyra ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ka wariyey inuu yidhi qofkii doonaya in arsaaqda loo waasiciyo cumrigana loo dheereeyo ha xiriiriyo qaraabadiisa qaraabada ayaana ah kuwa qofka uga xiga xagga hooyo ama aabe xiriirintooda ayaana noqon karta in la booqdo in loo turo xaalkoodana laga warhayo in kuwooda xanuunsan la booqdo islamarkaana lala qaybsado farxadda iyo murugada baahiyadoodana la daboolo fuqaradooda iyo masaakiintoodana wax loo taro qodobka shanaad ee arsaaqda lagu helo barakadana kuu soo jiidaya waa in aad alle dartii wax ula baxdaa oo aad badisaa sadaqada haddii ay ahaan lahayd midda ku baxaysa jihaadka iyo abwaabta kale ee khayriga ah xadiid uu abuu hureyra warinayo ayuu nebigu ku yidhi ma jirto maalin ay addoommadu waa bariistaan ilaa waxaa soo dega laba malag midkood waxa uu odhanayaa allow kii wax bixiyey beddelkeeda sii kan kalena waxa uu leeyahay allow kii aan wax la bixin ee isku dhejiyey ka baabi'i qodobka lixaad waa in la israaciyo xaj iyo cumro kuma sii jirto xilligan oo ay takaaliifta safaradu bateen dadka qaarkiina ay ka gaabiyeen arrinkaas waxa uuna rasuulka salaallahu calayhi wasallam sheegay in haddii la israaciyo xajka iyo cumrada ay meesha ka saarayaan faqriga iyo dunuubta sidaba uu dabka wasaqda iyo dexalka uga tirtiro birta dahabka iyo fidada qodobka toddobaad waa guurka iyadoo dhoorsanaan la dalbayo taasoo wallah ka mid dhigay asbaabaha arsaaqda lagu helo waxa uuna qur-aanka kariimka ah ku yidhi وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaa la wariyey inuu yidhi saddex alle ayaa isku waajibiyey inuu u kaalmaynayo waa mujaahidka ku dagaalamaya waddada allaah addoon boqorkiisa kula heshiiyey inuu isfurto oo doonaya inuu fuliyo heshiiskaas iyo midka guursanaya isagoo dhoorsanaan dalbaya qodobka siddeedaad waa in la badiyaa cibaadaadka loona sameeyaa qayb wakhtiga ka mid ah taasi micnaheedu ma ahan in qofka uu meel fadhiisto isagoo wakhtigiisa dhan salaad dukanaya ama uu masjidka iska fadhiisto isagoo risqi dalbaya balse waa in uu wakhtigiisa qayb ka soo jaro intii u suuragal ah muddadaasna uu badiyo cibaadada sidaba uu allah xadiidulqudsi ku yidhi ina aadamow cibaadadayda u soo tafaruq waxaan qalbigaaga ka buuxinayaa hodantinimo gacmahaagana arsaaqad ayaan ka buuxin ina aadamow ha iga fogaan oo markaas aan faqri ka buuxiyo qalbigaaga mashquul aan dhammaad lahaynna ku geliyo qodobka sagaalaad waa in laga tago macaasida shakila-aan macaasidu waxa ay suulisaa nicmooyinka iyadoo qofka dhaxalsiisa dhibaato waxa ay la tagtaa oo ay baabi'isaa barakada iyadoo keenaysa naxariista allah oo lagaa fogeeyo halaagna aad ku dhacdo waxa ayna baabi'isaa arsaaqda qodobka tobanaad waa inaad allaah ku shukrisaa kuna raali noqotaa waxa uu ku siiyey waxa uuna allaah subxaanahu wa tacaalaa dadka u mahad celiya u ballan qaaday inuu nicmada u siyaadin doono waxa uuna yidhi وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
waxaa gebagabadii intaas oo dhan gundhig u ah dacwada iyo baryada allaah waa midda kulmisa dhammaan asbaabta ahna furaha albaab weliba oo kaa xiran iyo waddada lagu fududeeyo arrin kasta oo culays ah allah waxa uu yidhi وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين waxaan allah weydiisanaynaa inuu arsaaqda noo waasiciyo uuna inoo barakeeyo cumriga xoolaha iyo owlaadda naguna arsaaqo inaan nicmadiisa ku shukrinno islamarkaana uu naga dhigo kuwa liibaanay ee jannaadkiisa hela رب السماوات ذو الإحسان والمنن أستغفر الله من قول بلا عمل والطاعة جرت الأقدام للعفن أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدني حسن الختام بأن ألقاه في عدني يا الله